dibadbaxan oo ay soo qabanqaabiyeen qaybaha ururada bulshada ee magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gedo ayaa waxay uga soo horjeedeen shirkii dhowaan ay magaalada kismaayo ku yeesheen hogaamiyaasha dowlad goboleedyada soomaaliya iyo sidoo kale qodobadii shirkaasi ka soo baxay ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa magaalada garbahaare ayaa maanta hakad galay waxaana guud ahaan dadka magaalada ay isugu soo baxeen fagaaro ku yaala bartamaha magaalada iyagoo watay booror ay ku qornaayeen hadallo ay uga soo horjeedaan shirkii magaalada kismaayo waxaana dibadbaxyaasha oo hadallo kala duwan jeediyey ay sheegeen shirkii maamulada ee magaalada kismaayo uu ahaa mid wax u dhimaya qarannimada iyo midnimada dalka waa ka soo horjeednaa shanta midood moodaysa shanti golaha sare xamal waraaqaha isugu soo qoray oo garbaha isqabsaday inay soomaaliya burburiyaan ay maanta kala qaybiyaan ma doonayno ma rabno dalka dawlad buu leeyahay madaxweynuu leeyahay intaasoo sare jaawareer iyo fadqalallo iyo dhibaataan ku jirna kala qaybsanaan baa ku jirna ilaahay baa mahad iskaga dalka dawlad baa ka dhalatay ma aan rabna dib u socod ma aan rabno dhalayste ma aan rabno in dhiishiisa gaar u tahan tahay waxaan haddaaneed gobolka godo garbahaare saaka waxaa ka banaanbaxaynaa shirkii ka dhacay kismaayo ka dhacay oo maamul goboleedyadu shanta ay iskugu yimaadeen kaasoo ay qaybinayaan soomaaliya cadaalad darrana ah midnimada soomaaliyaa saaka inay aan ka xunnahay in la qaybiyo soomaaliya aan ka xunnahay waxaan waxaan beesha adduunka ka codsanaynaa ama soomaaliya waxa weeye annagu waxaan taageeraynaa dawladda federaalka aan taageeraynaa iyo baarlamaanka usoo bannaan baxnay annagu waxaan nahay jubbaland gobolka ugu ballaaran baan nahay waxaan u soo bannaan baxnay oo halkaan isugu nimid qaybaha ururada bulshada iyo rayidkaba waxaan u soo bannaan baxnay wixii ka soo baxay jubbaland oo maxaata kismaayo shirkii lagu qabtay oo madaxweynaha kale ay ku doorteen baa waxaanu aragnay kadib markaan shirar iyo wadatashi samaynay inay arrintaasu tahay fadqalallo iyo dibidhac annaga nagu dhacayo ayaanu aragnay waana ka soo horjeedna waxaan ka banaanbaxaynana waa arrintaas waxaana taageersannahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaanu taageeraynaa
iyadoo qaylihii ay leeyihiin xagga ogaasha iyo dhaqanka xagga culaamudiinka xagga ururka hooyooyinka xagga ururka dhallinyarada wax ka maqan male waxaa loo tuuran yahay saaka oo loo bannaanbaxay waxa ka dhacay kismaayo oo shirka ah soomaaliya dawladnimadeeda iyo muqadasnimadeeda iyo karaamadeeda iyo sharafkeeda lagu hallaynahayo nimanka u fakeray gumaysi iyo mustacmir iyo soomaaliya in kooxba haddana ay meel ku xiranto waxay maanta u dhiira dhaansadeen qabqablo dagaal ama wixii ma arkaysaa haddii alla kuu rooyay soomaaliya wakhtiyada badan dibdhaca u keenay haddaan nahay annaga waxaan nahay jubbaland baan nahay gaar ahaana gobolka gadaan nahay waxaan taageersan nahay oo aan taageernay dawladda soomaaliya arrinta shirqoollada ha nalaga daayaan leenaha nimanka shanta oo meesha kuma sawiranow raaca dawladdiina wixii dantannada shacabkaana noogu shaqeeya noogu shaqeeyaan idin leenaha meelaha aad maamushaan u qaliya nabad ka dhaliya muxuu ahayta waa idin taageeraynaaye wax fiican noo keena waxa hadda aad ku hadlaysaan wax fiican iyo wax shacabka dhan ugu jirta maaha ammaanka magaalada garbahaare ayaa aad loo adkeeyey muddadii uu socday dibadbaxan mas-uuliyiinta dowladda dhexe iyo kuwa maamulka jubbaland ee magaalada garbahaare ayaana ka gaabsaday inay la hadlaan shacabka dibadbaxa ka dhigaya magaalada garbahaare qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalka iyo dibaddiisa ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay shirkii magaalada kismaayo lagu soo gabagabeeyey iyo qodobadii ka soo baxay khadar maxamuud xareed v o a nairobi